ganacsatada ayaa ka gaabsatay in ay ka hadlaan raashinkaasi aan tayadiisa wanaagsanayn ee lagu iibiyo suuqyada magaalada kismaayo hase ahaatee maamulka jubbaland oo ka duulaya arrintaasi ayaa qabtay shir deg deg a oo laga adhaysanaya arrimahaasi waxaana shirka ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee jubbaland hay-adaha ammaanka gaar ahaan booliiska iyo qiimaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo ugaas cumar xiirey oo ka mida waxgaradka magaalada kismaayo oo goobta ka hadlay ayaa si adag uga hadlay waxyaabaha indhihiisa uu ku arkay ee caafimaadka bulshada aanu wanaagsanayn bakhaar baa waxaa lagu garaacaya konton jawaano cusubo jawaano faaruq a meesha laga soo dejiya jawaanada xaggee lageen ma taqaanaa buur awowgii la gubay oo gumi hillacwaale anigu aan dhashay buur isku dhigay baa la tumi hoog waay sida masikada karoorkeeda la tumay baasiisiigadu waxay dhihi tol bay sii dhahaysaa buur isku dhigay jawaanada cusub baa buurkii yaa lagu guraya dhamme shukri faarax taliyaha hoggaanka tababarada ciidanka booliska ee gobolka jubbada hoose oo dhankiisa ka hadlay madasha ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore ay soo qabteen raashiin aan tayadiisa wanaagsaneen bur dudumo u eg oo suuqyaro lagu shiidayo makiinad loo haysto ma magacaabaya ma dhahayo hebel baa iskale marka wasiir barnaamijka isagaa si hoose in loo fiiriyo oo ganacsatada iyo waxaa isku xidhan dadkan macaanka aad u jecela lacagta dadka kasi jeclaysanayo inkastoo saameyn xoogan bulshada ay ku hayso raashiinka aan tayadiisa wanaagsaneen ee lagu arkayo suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo ganacsataduna ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim cabdi xasan waxaana uu sheegay mar v o a wax ka weydiisay arrintan in ay la socdaan iyo in kale iyo go'aanada uga degsan haddii lagu arko suuqyada kismaayo raashiin tayadiisa aan wanaagsaneen taasaan ka wada munaaqashaynayna amaan ka wada hadlaynin qaabka suuqa loo geli lahaa lana soo hubin lahaa raashinkana ay bakhaarada ku jiro sida tii hore aan u samaynay inaan hadda bilaawno haddaynana bakhaarada dib aan baaritaana ku samayno shaqaalihii waa loo diyaar inay dib ay u howlgalaan haddana si intaan soonka soo gelin inaan hubsano raashinka bakhaarada ku jiro tayadooda seeta miyay dhacday mise way fiyuub yihiin insha alla shaqadaas ayaa haddaan gudoomiyaha tayroolkii la fadhiya hadda aan ka wada hadlayn marka maxaa tallaabo ama go-aana wasaaradda uga yaala qofkii lagu helo raashinteediisa aan wanaagsanayn laba go-aan waa ka yaala waan yeeli karnaa shuruuxan u geli ilaa horta raashinka laga qaado laga gubo isagana laga naax ama businesska laga qaado laga qaado shahaadada aqoonsiga ama shatida inaan ka qaadno haddaan ku aragno ganacsato oo amarka fulin waayo oo raashiin halaabo bakhaarkiisa ku hayso kadib dadka masaakiinta uu ku iibiyo tallaabadan ka qaadayna waxaa ka mid a horta raashinka aan kala wareegna aan gubno tallaabada shidka ganacsi aan kala wareegno aan sharciga marsiino ama ganaax use ka kici karin inaan ku qaadno dhowr jeer oo hore ayaa qiimaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo waxay ka cawdeen dhibaatooyin kala duwan oo la xiriira raashiin iyo cabitaano tayadooda aan wanaagsanayn kaa oo lagu iibiyo suuqyada magaalada kismaayo balse dhowr jeer oo hore ayaa wasaaradda ganacsiga iyo ganacsatadoo iskaashanaya waxa ay gubeen raashiin aad u tiro badan oo laga soo aruuriyey suuqyada kismaayo kuwaas oo wakhtigoodu uu dhammaaday balse lama oga sababta keentay in xilligan lagu arko suuqyada kismaayo mar kale raashiin aan tayadiisa wanaagsanayn aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo